أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga al andulus maanta idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah saraakiil gaalo reer galbeed ayaa lagu dilay dagaalkii dhowaan ka dhacay dowladka deegaanka baarsan guuni ee wilaayada jubbad hoose madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ee jubbaland ayaa ka qiilo dhaamiyey sida maleeshiyaadka murtadiinta loogu xasuuqay dowladka deegaanka baarsan guuni siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa kulamo ka dhanaa kooxda riddada ka wada magaalada muqdisho howlgal khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose dowladda riddada turkiga ayaa maraakiib cusub oo boobaya khayraadka dalka soomaaliya u soo dirtay xeebaha dalka soomaaliya maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ayaa sheegay in kooxda riddada ay ka jaratay mushaarkii ay qaadan jireen xilli xaalo adag ay haysata murtadiinta kulan lagu bogaadinayay weerarkii dowlaadka deegaanka barsan guuni ee lagu jebiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee jubbad hoose bulshada ku dhaqan deegaanka saydaalow ee wilaayada islaamiga ee baay ayaa aflaam jihaadi ah ku daawaday fagaaro ku yaala deegaankaas guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujahidiinta al-shabaab ayaa gurmad kala duwan gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaayada shabeelle dhexe waa duhurnimo arbacaa taariikhduna ay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha shacbaan sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulus oo fidsan saraakiil gaalo reer galbeed ayaa lagu dilay dagaalkii dhowaan ka dhacay dowladka deegaanka baarsan guuni ee wilaayada jubbad hoose faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen xaaris cabdulqaadir warar lagu kalsoon yahay oo laga helay elwaraadyo amni oo ku sugan gudaha magaalada kismaayo ee xaqiijinaya in laba sarkaal oo reer galbeed lagu dilay dagaalkii maalin kahor ka dhacay deegaanka baarsan guuni ee dowlaadka magaalada kismaayo kaasoo lagu beegsaday kolonyo cadow ah oo falal ashaladirnimo ka weeday deegaana lagu maamulo shareecada islaamka elwaraadka aan helnay ayaa xaqiijiyay in labada sarkaal ee lagu dilay halkaas ay ka qayb qaadanayeen dagaalka ayna qaabilsanaayeen diyaaradaha darooniska ee isqarxiya kuwaasoo cadowgu ku garaacayay degmada jamaame iyo tuulooyinka ku xeeran mujaahidiinta ayaa taladii lasoo dhaafay weerar kamiin ku bilowday kadibna isku bedela dagaal toosa waxay la beegsadeen goobtaay ku sugnaayeen ciidamada silibiyiinta ah iyo malishaadkii la socday waxaana halkaas ka dhacay dagaal malxamad ah mid ka mid a labada sarkaal ee ka tirsan silibiyiinta ayaa isla goobta ku bakhtiyey halka mid kalena la qaaday isagoo dhaawac ah balse uu goor dambe bakhtiyey marka laga yimaado labadan sarkaal waxaa dagaalkaas ku bakhtiyey in ka badan soddon murtaad oo toddoba ka mid ay ahaayeen saraakiil ciidan waxaana sidoo kale lagu soo qanimaystay shan ka mid ah gaadiidkii cadowga hub iyo saanad ciidan oo fara badan dagaalkii laba iyo labaatankii shacbaan ka dhaca dulaadka kismaayo wuxuu ahaa mid ka mid ah dharbaaxooyinkii ugu xumaa ee cadowga lagu gaarsiiyey fagarayaasha dagaalka wuxuuna si weyn u qabjabiyey kibirka isqaadqaadka siliibiyiinta iyo maleeshiyada murtadiinta ee waayahan u qalabeysnaa gumaadka iyo barakacinta beeraleyda ku nool jiinka webiga jubba jasaaka allaahu kheyran walaalka xaaris madaxa maamul goboleedka gaalaraaca ee jubbaland ayaa ka qeylo dhaamiyey sida maleeshiyaadka murtadiinta loogu xasuuqay duleedka deegaanka baarsan guuni tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen caliyare madaxa maamulka shadala dirirka jubbaland murtad axmed madoobe ayaa si weyn uga qaylo dhaamiyey jabka xooggan ee maleeshiyaadkiisa kasoo gaaray dagaalkii talaadadii lasoo dhaafay ka dhacay agagaarka deegaanka baarsan guuni ee wilaayada jubbada hoose isagoo murtadkani ka hadlayay kulan uu xalay magaalada muqdisho kula yeeshay xubnaha mucaaradka kooxda riddada soomaaliya ayuu afka furtay kadib markii uu isxejin kari waayey waxna uu qiray xasuuqa ba-an ee soo gaaray maleeshiyaadka riddada jubbaland shalay markaan soo baxay iyadoo dagaal xun aan ku jirnaan ka soo baxay meyd iyo dhaawac baa yaalay dhibaatadu way taagan tahay maalin ka hor ayayd markii geesiyada towxiidka ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay cagta mariyeen kolonyo cadow ah oo saraakiil amerikan iyo maleeshiyaad murtadiina isugu jiray kuwaas oo howlgallo ashadalo dirinimo ah ka waday agagaarka baarsan guuni allaha fadligiisa ugu yaraan laba sarkaal oo saliibiyiin reer galbeed ah iyo soddon iyo laba murtad oo ay ku jiraan toddoba sarkaal ayaa dhegta dhiigga loo daray halka dhaawacyaduna ay intaasi ka badan yihiin waxay mujaahidiintu ku qaniimaysteen dagaalkan shan ka mid ah gaadiidkii cadowga hub iyo saanad ciidanoo aad u badan sidoo kale waxay gacanta ku dhigeen diyaaradaha durooniska isqarxiya oo ay cadowgu uga carareen goobtii dagaalku uu ka dhacay jazaaka allaahu kheyran walaalka cali ali cabdulaahi caliyare siyaasiyiinta mucaaradka ridada ayaa kulamo ka dhana kooxda ridada ka wada magaalada muqdisho walaalkeen yaasir maxamed ee rubxintaasi inoo faahfaahinayo kulamo ka dhan ah murtad gurgurta iyo xukuumaddiisa ayaa si toos ah uga bilowday caasimadda soomaaliya ee muqdisho kadib markii ay halkaasi gaareen wufuud ay kala hogaaminayaan murtadiinta kale ah axmed madoobe iyo siciid cabdulaahi deni shir ay soo qabanqaabiyeen siyaasiyiinta mucaaradka ee ku midaysan golaha mustaqbalka soomaaliyeed ayaa habeennimadii xalay ka qabsoomay hotel ku yaala xayndaabka xerada xalane kaasoo ay deggan yihiin horjoogayaasha labada maamul ee puntland iyo jubbaland hogaamiyaasha mucaaradka iyo madaxda jubbaland iyo puntland oo hadallo ka jeediyey kulankaasi ayaa sheegay in dalku uu ku jiro xaalad khatar ah loona baahan yahay in laga badbaadiyo gurgurta iyo xukuumaddiisa iyagoona ka digay fashil ku yimaada kulanka wadatashiga oo madmadow badani uu hareeyey murtad jacfar oo ka tirsan xubnaha baarlamaanka dawaaqiidda oo madashaasi ka hadlay ayaa ka deyriyey shirka waxa loogu yaro wadatashiga ee la filayo in muqdisho uu ka furmo isagoona xusay in wax natiijo ah aanay ka soo bixi doonin kulanka xasan sheekh odayaashaas martida ah oo ka yimiday gobolladii ay joogeen una yimid nabadda waa soo dhowaynaynaa laakiin wax yaraan rabaa inaan meesha uga daro nabadda ay ka soo dooneen meeshaan ogna iima muuqato inay ka imaada weli waa kasii hordhaca sharka aniga haddaan sii sheega inaan waxba ka imaan doonin ninka meesha jooga wuxuu yidhi habartaan dhaqaana meel biyelo ku dhali mee xasan meel nabad looga taliyaha ka u maleemaayo inuu saldhig u naqon doono
murtad siciid cabdulaahi deni ayaa kulankaasi ka sheegay in muddadii koobneed ee uu joogay magaalada uu dareemay in kooxda riddada ee ku sugan muqdisho ay ka shaqaynayso kala goynta iyo kala irdhaynta shacabka soomaaliyeed isagoona dhanka kale dhaliil culus u soo jeediyey guddoomiyaha baarlamaanka dawaaqiidda ee kooxda riddada soomaaliya horta annagana la soo dhoweyn maayo marti ma nihin dalkeennii iyo dadkeennii iyo caasimaddeenni baan joogaa laakiin markaan meesha dhex marmaraya waxaan fiirinayay laba kun iyo koob iyo labaatankii halka waa joogi jirnay xildhibaanadii hawiye oo tirada badnaa ee meesha nugu jirjiiri jira meeshay aadeen baan garan waaya horta marka waxaan is iri malaha xamar waa meesha dalka laga kala goynayo markaasi kale u fiiriyey waxaa hadda ka socdaa aadan madoobe uu ku wado baarlamaanka shaqadii loo dirsaday ma aha shaqo aan loo dirsan baa halkaa lagu hayaa dastuur dalkan dastuurkii laba kun iyo labaiyo tobanka lagu heshiiyaa u ah sidoo kale murtad axmed madoobe ayaa isna halkaasi ka sheegay in muqdisho ay u yimaadeen sidii loo badbaadin lahaa nidaamka kooxda riddada isagoona carabaabay in haddii ay burburto sidoo kalena maamul goboleedyadu aanay jiri doonin waa run muqdisho waa nimid martina kuma nihin hoteelkanna waan soo degnay horaan u soo degi jirnay ma anaanu iman inaan intaan laba maalmood joogno maalin joogno maalinta labaad noqonnay waxaanu nimid inaan soomaaliya xalkeeda gaadhno tala la wada leeyahay wixii saaxiibkii madaxweyne xasan sheekh shalay aan ka wada shaqaynayna waan kala ka shaqaynayna haddana isagaan naga maqan isaguna ha ku soo biiro insha allah waan ka xumahay wax badaan oo dhacaya oo xildhibaanada xortaha ku dhacaya wax aad iyo aad iyo aad iyo aad dhibaato u ah waana wax xisaabtanka geli doonta waan wada hadli doonnaa mustaqbalka dowladnimada soomaaliya inayna burburin baanu nimid dhibaatadu way taagan tahay laakiin nasiib darro waxaa dowladnimadii tii weyneed hadday burburtay waxba socon weyda dee kuwa gaarkeen hooseen ku jiraa waxba ma qabanayaan si kastaba ha ahaatee waxaa weli taagan khilaaf aad u xooggan iyo mugdi badan oo dul hooganaya qabsoomidda shirka wadatashiga iyo halkii lagu qaban lahaa iyadoo gurguurta iyo kooxdiisu ay ku adkaysanayaan in shirkaasi lagu qabto xarunta villa soomaaliya halka mucaaradkuna ay ku dheggan yihiin in shirkaasi uu noqdo mid ka qabsooma xayndaabka xerada xalane jazaaka allaahu kheyran walaalka yaasir howlgalla khasaare lagu gaarsiiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada shabeellada hoose qarax ay xalay mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada qoryooley ayaa lala egtay fariisi maleeshiyaadka riddada ay kaga sugnaayeen gudaha degmadaasi waxaana qaraxaasi ku dhintay laba askari murtadiin ah halka mid kalena uu ku dhaawacmay dowladda riddada turkiga ayaa maraakiib cusub oo boobaya kheyraadka dalka u soo dirtay xeebaha dalka soomaaliya tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame abuushiiba saacdihii lasoo dhaafay waxaa dekadda weyn ee magaalada muqdisho gaaray maraakiib ay leedahay dowladda riddada turkiga mid ka mid ah maraakiibta dagaalka ee turkiga ayaa la sheegay inuu galbinayey markab weyn oo qaabilsan baarista shidaalka kaas oo turkigu ugu talagalay inuu ku boobo kheyraadka soomaaliya saraakiil ka tirsan kooxda riddada soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in markab qaabilsan sahminta iyo qodista shidaalka uu ku soo xirtay dekedda muqdisho isagoo uu wehelinayo markab kale oo dagaal maraakiibtan ayaa la sheegay in horaantii sanadkan ay ka soo shiraacdeen turkiga kadib heshiis ku saabsan boobka kheyraadka soomaaliya oo ay wada gaareen maamulada riddada ee ka jira muqdisho iyo ankara dowladda turkiga oo aada uga warwarsan ammaanka maraakiibtan ayaa lasoo wariyey inay adeegsatay diyaarado militari oo duulyo leh iyo kuwo daroon ah oo aan duulyo lahayn si loo ilaaliyo maraakiibtan xukuumadda turkiga ayaa xusulduub ugu jirta sidii ay ugu sii lagu fidsan lahayd boobka khayraadka dalka iyadoo hadda gacanta ku haysa laba ka mid ah kaabayaasha dhaqaalaha soomaaliya kuwaasoo kale ah madaarka iyo martada muqdisho maamuladan dabadhilifyada ah ayaa ku heshiiyey in dakhliga shidaalka turkiga uu qaato sagaashan shan boqolkiiba halka inta ka soo hartay oo ah boqolkiiba shan ay qaadanayso kooxda riddada soomaaliya ee uu garwadeenka ka yahay xasan gurgurte qorshahan ayaa ku soo aadaya xilli dowladda maraykanka gaar ahaan taliy ku-xigeenka taliska africom uu dhowaan si dadban u sheegay in howlgalladoodu u badan doonaan boobka khayraadka soomaaliya jazaaka allaahu khayran walaalka abuushiiba maleeshiyaad ka tirsan riddada ayaa sheegay in kooxda riddada soomaaliya ay ka jaratay mushaarkii ay qaadan jireen xilli xaalad adag ay haysata murtadiinta walaalkeen cabdiqani maxamed ee warbixintaasi inoo eegaya maleeshiyaad ka tirsan riddada oo wata gaadiidka dagaalka ayaa saacadihii lasoo dhaafay lagu arkay qaar ka mid a waddooyinka muqdisho kuwaasi oo ka cabanaya mushaar la-aan soo waajahday kadib markii ay kooxda riddada ka jaratay mushaarka ay qaadan jireen maleeshiyaadkani ayaa sheegay inay muddo sanad ah qaadan wax mushaar ah islamarkaana ay ka soo baxeen furimihii ay ku jireen iyagoona xirtay mid ka mid ah waddooyinka muqdisho waxay sheegeen inay qaadi doonaan tallaabooyin haddii aysan kooxda riddada siinin mushaarka ay qaadan jireen
haddaan maanta mushaarkiina xaquuqdeena ka weyna maanta eelaboorkaasa ka waxaan u baahannahay inaan maanta warqad cad aan ka helno maanta eelaboorkaasa ka duuli karno mushaar ugu dambaysay afataa maleyna xaquuqdeynana waa xiran tahay xaquuqdeyna dowladday u xiran tahay cashuur qaadayaasha waa la ag dhooban yihiin ka cashuurta laga qaadaa cashuurta laga qaada inna la siiyaa loo baahan yahay difaaca ku jirnay difaaca ka soo baxnay waxaa uga soo baxna waxay tahay xaquuq la'aan sanad lacag ma qaadanin maxaa lagu qasbay dowladda lacag waa haysaa warkii maqle waxaa ka rabnaa dowladda si dhaqsiyaynay noola socdasho haddayna la socdana ma oo waddadan furin mayno ma ahan markii ugu horreysay oo maleeshiyaadka riddada ay cabasho ka muujiyaan mushaar la'aan taasi oo tusinaysa musuqmaasuqa baahsan ee ka dhex jira madaxda iyo saraakiisha murtadiinta jazaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani kulan lagu bogaadinayay weerarkii duuleedka deegaanka baarsan guuni ee lagu jebiyey murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaaya saamiga ee jubbad hoose faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadaysanaya walaalkeen cabdiwahaab maxamed bukhaari kulankan oo ay shalay yeesheen waxgaradka wilaayada jubbada hoose iyo mas-uuliyiinta wilaayada gobolka oo uu ugu horeeyo waaliga wilaayada sheekh axmed abuyoonis iyo mas-uuliyiin kale ayay ku bogaadiyeen weerarkii jabka xooggan lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka maamulka ashahadala dirarka ee isku magacaabay jubbaland kaas oo ka dhacay duleedka magaalada kismaayo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta ayaa dhinaca kale halyeeyada mujaahidiinta fariin dhiirigelin ah u diray iyagoo sheegay inay garab iyo gaashaan u yihiin halyeey kasta oo difaacaya ku dhaqanka shareecada islaamka gaar ahaan geesiyada ka jihaada wilaayada islaamiga jubbada hoose waa kuwan qaar ka mid ah salaadiinta iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ee jubbada hoose golaha nuqabada ku dhaqanka shareecada islaamka ee jubbada hoose waxay bishaaro iyo farxad iyo bogaadin u dirayaan dhammaan ummadda muslimiinta ah gaar ahaan waxaan bogaadinaynaa an u hambalyaynaynaa geesiyaasha uu ilaahay sabab uga dhigay nasrigan ay muslimiintu maanta maanta ku naalloonayaan ee cadowgii ilaahay cadowgii shareecada cadowgii muslimiintana dhabarka ka jebiyey insha allahu tacaala annagoo bogaadinayno walaalaha mujaahidiinta ah dagaalkii faasilada ahaa shale ee ka dhacay baarsanguuni iyo aagga kismaayo hoosteeda waxaan leenahay walaalahaas waxay muujiyeen balaa'an xasanan intuusan faasilada dagaalkaas dhicin maalmahan murtadiintan axmed madoobe uu shaqaalaha maraykanka uu ka soo dhigtay waxay ku socdeen inay baabi'iyaan awalan walaalaha muslimiinta oo shacabka ku nool baarsunguuni belraxmo manamoofo ilaa iyo dhulkaas waxaa la yidhaahdaa ama gediga kale ama gedigan ayay hoobiyaasha u qaybinayeen waxaan si gaara u mahad celinaynaa walaalaha mujaahidiinta ee shalay labaiyo labaatanka shabcaan murtadiinta cashir wanaagsan u dhigay tusiyey waxay mudnaayeen ayagana si gaar ayaan u mahad celinaynaa waxaan leenahay walaalaha mujaahidiinta ee dagaalamay gaalada waxay mudnaayeen tusiyey baktigooda iyo maxaan ku yidhahdaa iyo gardaradooda garabka u saaray waxaan leenahay isbiru wasaabiru waraabidu wataquu llaha lacallakum tuflixuun ilaahi subxaana wa tacala wuxuu idin leeyahay sabartama gaalada la sabartama saas ayaan leenahay waxaan halkan iskugu nimid inaan u mahad celinna allah subxaana wa tacaala guushii iyo bishaaradii iyo khayrkii isdabajoogga ahaa ee ugu dambeeyey kii shalay oo ilaahay uu ku halaagay gaalo badan ee murtadiin magacyo badan la baxday oo amiirkaan uu ku adeeganayay allah subxaana wa tacaala ayaa ku mahadsan waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey waaliga wilaayadda islaamiga ah ee jubbada hoose sheekh axmed abuu yoonis walaalayaal guul ilaahay subxaana wa tacaalaa noo keenay allah baa mahad iska leh waxaa marka mudun tahay guushaas in ilaahay ugu shukriino lain shakartum la asiidannakum walain kafartum inna cadaabii la shadiid sida oo salaadda waajib u tahay bay jihaadku waajib u yahay marka in u istaagno jihaadka dhammaantan dadkana aan ugu baano aan hor istaagno horkacno ayaa loo baahan yahay maanta naf iyo maalna jihaadka aan ku bixino jihaadka aan ku bixino waxay naga mudan yihin walaalayaal dadka maanta iyadaoo waxaan socdaan dagaalkan socdo xaqiiqdii iyo wax jiro ay halkan ka soo gudbinayaan cadowga beenta ay sheega lahaayeenna ay baabi'inayaanna waxay mudan yihiin in ilaahay subxana wa taala loo weydiiyo in ilaahay sugo weerarkan khasaaraha lagu gaarsiiyey maleeshiyaadka maamulka shahaadala dirarka isku magacaabay jubbaland ee ka dhacay deegaanka baarsanguuni ee duleedka magaalada kismaayo ayaa ku soo aadaya xilli saddexdii bishan shacbaan ay mujaahidiinta ku cibaadaysteen saldhiggii jasiiradda kudhaah ee isla duleedka magaalada kismaayo jazaaka allaahu khayran walaalka bukhaari bulshada ku dhaqan deegaanka saydhaaloowla saamiga ee bay ayaa falaam jihaadi ah ku daawaday fagaara ku yaala deegaankaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen bashiir muxidiin abu eman
mid ka mid a waxyaabaha allah subxaanahu wa tacaala looga mahadceliyo waa in maanta min degmo ilaa tuulo ay bulshadeenna soomaaliyeed ee si wadajira ugu diirsanayaan daawashada aflaamta jihaadiga ah durba marka ay soo baxaan iyagoo helaya fursad ay dareenkooda ku aadan waxay isha saareenna ku soo gudbiyaan oo waa u diyaar daqiiqad weliba mikrofoonka andalus halkan waa deegaanka saydheelow ee hoostaga degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamigaha ee baay waxaa fagaara ku yaala xilli laga soo dareeray tukashada salaadda maqhrib kadib soo buuxdhaafiyey tobanaan dad ah oo u xiise qabay inay iyaguna markooda isha saaraan wixii halaag ahaa ee gaaray ciidankii murtadiinta ee ku sugnaa deegaanka kudhaa ee wilaayada jubbada hoose barbarka aad fiirsaba waxaa ku muuqanaya dad isugu jira noocyada kala duwan oo wujuhdooda ay hareysay farxadda iyo dhowlacadaynta waxaana intii ay socotay daawashada filimka iyo dhammaadkiisaba ay waraysiyo kala duwan siiyeen idaacadda islaamiga heel andalus waa kuwan qaar ka mid ah bulshada deegaanka saydheelow oo ka warbixinaya shucuurkooda farxadeed magaayo cali isaaq cali oo calgaab yelinkase mayrooge saydheelow neumuraalkay meen aragay gaalo badan oo bagta yelijiido arage may kale aragay walnololakahayo aragi oo calaamo yahuudiya saaran oo lanfiirii korna may kale eedan aragay markii hore muslimiintoo la dhibaateeyay markii dambo gaalado booras oo maybua yaabanyin iyo dhonshal deesiyin aragaay falilaahi alxamdulilaahi kamahasan dadweynaha saydheelowna eedan faraasinyin abdirasiid mukhtar deegaan saydheelow eed eeda shahurtay baa zaa'id ganaqatee ilaahay kamahasan meeragaana kow mayba inshaada gaalada oo doqooymin ama kale dhibaato jeysatay dadka muslimiinta kuma kabaadana ilaahay kama hasan ragga mujaahidiinta walaalaha yamayba inshaagada gobolkii haradii weerarkaata gaaladii maraykankii iyo saliibiyiintii kubaadana mayba inshaagada haradii la wareegaan ilaahay kama hasan gaaladii eed iyo eedalanbaabi raayada islaamka mayba karaana deegaanka harada kudhaa dhaado karagaana gaalada oo walyaab lehnu la dulaysiino ya eedan karagaane jawaab jijo daanjar han meelak ee
ogmay fiirsaan filinka maanaa oo idaad islaam maanaa niishaanta fiirsaan maanaa eed eedan ka faraxsanasha urtan maanaa may kooba kor maxaa koomaas geesiyada maanaa islaamka may ba maanaa maanaa geesiyada mujaahidiin tawxiid may ba maanaa an sheegay ha anti markas maanaa si gaala an la xisaabtaman eed eeda maanaa yaa maanaa kamahadiyaan ilaahi subxaana wataala mahad oo dhan sugunaati mahadila mahad may baan sugun maanaa walaalaha mujaahidiintaan sugun libaxyada tawxiid may ba siin dardaarmaane urin walaaliheena markas garabkiana markas gaalada sila galneen ilaahi subxaana wataala guurhanaysi magaamaydalayaalyaw ibdiraan xuseen oo ka eed iyo eedaan faraxsagna ka eel gaboobsini haddiinu dadweynahayaao tuulada saydheela roogiyana filinkii oo ku dhaa gaalaaga lakaha suugi eed iyo eeda maydharaa'ayson ka faraxsagna shucuurtan eedaan ka hanta gaala meelkasti roogda mayba ilaahayga tuugana sida tan oo kullin gali to kamida intiliyo lakusuubi mayba kale ilaahayga baryaane walaalaha mujaahidiinta gacantiyo haanulka adaabo ilaahay kuweel gaalada insha allaahu tacaalaa faqaaraha saydhala oo ku filinkan eedaa lanka igu gobobsada waana lanka fiirisidii waana ka farahasagna dhinaga khaniimada dhinaga bagtaga dhinaga haag noolan lahaay dhen walbaba oo ku ka farahasagna insha allaahu tacaalaa lafta gareen iyo gaalada oo jarjaradahan roogdoonyoon marno intii sulweel yaa ilaahay inkaraajaan biidni illaahi baari asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaa si taxano ah degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ah ee baay maalmihii lasoo dhaafay uga socday daawashada isdaarkii xiisaha badnaa ee kudhaa fagaaraha saydheelowna waa mid markan martigelinaya mikrofoonka andalus haddii aanan markii hore la maqli jirin xogtiisa jazaaka allaahu khayran walaalka abu ayman guddiga gurmadka abaaraha xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmud kala duwan gaarsiiyey deegaano ka tirsan wilaaya islaamiga ee shabeelle dhexe walaalkiin cabdiqaadir maxamed rabbaani ee warbixintaasi inoo eegaya in ka badan lix boqol oo qoys oo ka mid a dadka ku dhaqan deegaanka qurac madow iyo califool dheere oo ka mid a deegaanada hoos yimaada degmada mahadaay ee wilaayada islaamiga shabeellada dhexe ayaa ka faa'iidaystay howlo biyodhaamin ah oo uu u sameeyey guddiga abaaraha ee xarakada shabaabulmujaahidiin dadkan oo la hadlay warbaahinta al andalus ayaa iga sheekeeyay gurmadka biyodhaamin ee ay ka heleen walaalahooda mujaahidiinta xilli deegaanka ay ka jirto biyiyari baahsan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada deegaankaas biyodhaamintu waa waana loo keenay waa ka waa waa ka duceynay khayr alaydin haddana waa u baahan oo baahidii aan awal qabna waana haysaa marka dawlaha buuroon yahay waa waana loo gargaaray waa waa helna waa helna waana loo keenay waa dhowr kulanna dhowr kulanna waa adiga halkan jooga waa tuulada califool dheere waxaa naloo sameeya biyo dhaanis waxaa la laba marba saddex martaa biyo la keena meeshan aada iyo aadaa dadku oo ugu fiirsada biyo waxaa loo keenay oo meel dheer laga dhaaniyo waa meel ooleeya dadkuna aad iyo aada ugu baahnaay waana cabi adiga kuwiya shan boqolaa meesha ku nool adiga adiga shan boqol ay gaareen biyahaasu marka aada iyo aadaa uma walaayada ay biyo u keentay waana aada iyo aadaana dadku ugu diirsaday laakiin baahida jirtaa ka weyn marka waxaan waxaan u sheegaynaa marka aan kuu sheegaynaa in aad iyo aad biyi la keena dadkii oo dhibaatada haysa ay ay aad iyo aad oo dhibaatada haysa dababkooru shidmeen oo biyo la-aan u shidmeen meeshu meel biyo la maaha biyuhu aad iyo aad aa looga jirshaa mahadaay iyo meel la yidhaaha aadleeyaa biyaha laga jirshaa dhibaatadaasaa jirta marka biyihii meeshaas laga jiriyahayo dadka asigoo iska baahan oo mootooninkiina soco waayeen oo dhulku dhul burburay oo laga soco waayeen inxoay dhulkiyaa go-ay ciidiyaa saa'id naqatay mootooninkii waa mari waayeen marka aadaan aadaa loogu diirsaday saddexdii boyadoo la keenay haddana waaga baahidi waa taagan tahay aad iyo aadaan ugu duceeyeynaa wixii na soo gaaray gacantiina soo gaartay waa biga nicmaan haysanaa nicmaan haysanaa oo ilaahay naadiisa balaayada islaamka waxayna soo bixay biyo oo maaragtay aan balaayadhiga lacag hayro maarata haddii ilaahay idhaaho islaamka lagu kaalmeeyo waa garta adi hadda xaggee joogtaa oo igala soo hadlaysaa waxaan joogaa meel la yidhaha quraxmadoodan joogaa oo xaggee ka tirsan tahay oo degmadee bay hoos tagtaa degmo maxabay degmo maxabay waa gartay iyo fiidow iyo fiidow marka fiidow baa laga maamulaa miya ah fiidow baa laga maamulaa waa garta gurmadka noo noloshii waa wahay gari waxaan joognaa ceelna aan lahayn warna ay biyo mankaledano abaaraha ka dhacday
hore ay noqotay meel hadda loo rarana ilaa waanan laan hayn laakiin la qalqalayo oo maaragtay xaduun ka deeyeen daniga waxaa ilaahay mahaddiisa in naloo soo diray biyo oo maarata khayraad oo ilaahay aan ku mahadinay oo xaggiina aada idinka gaartay naga soo gaaray intaasan baahidaadu way u badan tahay marka intaas waaye waxa uu baahida jeeda noo sii dhareen waxaan ugu dahaynayaa in ilaahay gaalada degsho islaamkaa ka alla ka dhigo waagana waa baahannahay roobnoomadii hubina ma joogno waaga waa baahannahay hadda hadday bilaab tahay damaystirkeeni waa dhiman yahay in ilaahay maarata gaalada alla degsho islaamkana kor
dad kumanaan ah oo ku dhaqan degmooyinka iyo deegaanada hoos yimaada wilaayada islaamiga ee shabeellada dhexe ayaa ka faa'iidaystay howlo biyo dhaamin ah oo guddiga gurmadka abaare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab uu u sameeyey bulshadaas kuwaasoo saameyn ku yeelatay roobyarada ka jirta dalka soomaaliya xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa juhdi iyo dadaal ku bixinaysa sidii bulshada muslimiinta ee ku dhaqan deegaanada ay biyarada ka jirto ee wilaayaadka islaamiga ah ee dadka ku dhaqan ay biyo u gaarsiin lahayd xilli dhanka kale mujaahidiinta ay gacan adag kula xisaabtamayaan cadowga saliibiga ah iyo murtadiinta duulaanka kusoo qaaday ummadda muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka dalka jazaaka allaahu khayran walaalka rabbaani guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al-andalus maanta waan iga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaynoo suurtageli oo aan ugu mahad celinayna allah subxaanahu wa tacaala walaalahayaga muslimiinta waad kumasantihiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanahu wa tacaala idinka ajarsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al-andalus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh وجهادكم مبارك اللهم بلغنا رمضان وأنت راض عنا يا رب العالمين